xarunta horumarinta haweenka jubbaland oo ku taala magaalada kismaayo ayaa ah xarun muhiim u ah haweenka laguna baro xirfadaha kala duwan ee gacanta sida cilaansaarka cuntokarinta dharkarinta iyo xirfado kale oo muhiim u ah haweenka deegaanka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha kala duwan ee kala shaqeeya horumarinta haweenka ayaa xarunta kusoo kordhiyey qayb cusub oo haweenka wax lagu bari doono maadaama ilaa boqol iyo konton dumar ah ay hadda xarunta wax ka bartaan wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati ayaa faahfaahin ka bixisay qeybta cusub ee lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka iyo shaqada lagu qabanayo xarunta horumarinta haweenka ee degmada kismaayo aan kula wareegnay gurigan hadda iga dambeeya oo ah aan dhex taagannahay oo ah xarun guri lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka oo looga faa'iidaynaya haween hadda tababar qaadanaya oo ka kooban boqol iyo konton haween ah oo mashruucan waxaa noogu deeqday hay-adda keer yaa noogu deeqday oo haweenka ugu deeqday hadda haweenka wax baranaya waa boqol iyo konton haween ah oo sida dharka loo kariyo iyo sida maaragtay gabdhaha loo qurxiyo cilaankii koofeerkii iyo maxay ahayde iyo saaluunkii qaab walbaba leh baranaya insha allah gurigaan maantaan la wareegnay waa la dhammaystiray shaqooyinkiisu hadda lagu qabanaya gabdhaha hadda wax ku baranaya maxay ahayde maantaan daaha ka furnay oo aanan xarigga ka jarnay waxaan ku wareejinayaa agaasimaha xarunta horumarinta haweenka qadra cabdulaahi maxamed oo maxay ahayde noogu qaabilsan agaasimaha halkan marka saa darteed waxaan rabaa inaad sida shaqadaada inaad si fiican u gudato xarunta horumarinta haweenka ayaa waxaa dhismaheeda horey u hirgelisay wasaaradda haweenka oo kaashanaysa hay-adda g isad waxaana qaybtani cusub ay timid kadib markii ay yaraadeen qolalkii hore maadaama haween badan ay xarunta wax ka bartaan